laanta qaxoontiga qaramada midoobey ugu qaabilsan ee u n h c r ayaa maanta si rasmiya u bilowday barnaamijka dib u celinta qaxoontiga soomaalida ee ku nool dalka kenya qaxoontigan oo badankoodu deganaa dalkaasi kenya afar iyo labaatankii sannadood oo ugu dambeeyey colaadaha ka jira soomaaliya aawadood ayaa dib ugu noqonaya qaybo ka mid a gobollada koonfureed ee soomaaliya qaybtii ugu horreysay ee qaxoontigaasi waxay gaadheen dhobley oo ku taalla xadka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa arrimahaasi ka wareystay dor maxamed daahiye ducaale oo ka mida baarlamaanka dalka kenya dadkaasina ku wareejiyey soomaaliya ugu horeyna waxaa weydiiyey bal sida ay u wareejiyeen dadkaasi ay u dhacday munaasibadu maxamed horta runtii markii aan tagnay xadka waxaa noo imaaday maamulka jubbaland oo wasiiryaal ay ku jiraan waxayna u imaaday inay qaabilaan dadka wadankooda kusoo noqday runtii meesha iyada waxaa joogtay u n iyo waxaa kala joogeen hay-ado kale oo sida i o m waxaana u arkay aad wax u fiican sababta ay tahay labaatan iyo afar sana ay dadkan qaxooti ahaayeen oo guryahoodii iyo meeshii ku noolaan ay kasoo tageen maantana waxay fursad u heleen inay ku noqdaan wadankoodii hooyo tirada aad bay u yarta markii loo fiido qaxootiga cadada uu yahay laakiin hase ahaatee waxaan u arnaa inay tahay albaab cusuban oo furmay waa tahay doctari ma idiin sheegeen markaad la kulanteen hay-adda u n c r dhanka soomaaliya iyo i o m iyo dowladda maamul goboleedka jubba ma idiin sheegeen dadkan qaabkay u qaabilayaan iyo halkay dejinayaan ma tahay meel aad dhihi karto dadkaasi qaxootiga ah ee degaankaaga adigu joogay eed maanta sagootisay waa dad aad ku aamini karto maxamed horta dadkan macnaha markii hadda la geeyey meesha dhobley waxay ku socdaan codkii ayaga naftooda ay go-aansa inay ku noqdaan meelihii ay ka imaadeen ama hoygoodii hore marka hay-adda samafalka u n iyo hay-adaha kale waxay suubisay waxay u fudeysay socdaalkii iyo waxay heshiisasaxay magaalada dhobley waxaa loo hagaajiyay xero temporary ah xeradaasna waxaa ku qaabilhaya u n iyo hay-adaha kale kadibna baabuur baa lasii saaray ninkastoo meeshii uu ka imaaday asal ahaan ama hoygiisii ahaa ayuu qiyaaskiisa ugu kici sahayda lagu siiyey dadaab waxaa u weheliyaa in la siin doono waxyaalo kale oo u baahan yihin sida waxyaalaha ay dhahan non food item iyo raashin cayriin ah iyo lacag muddo ah ilaa saddex bilood sidaan filayna oona lagu yidhi intay noloshooda ay la qabsan doonaan marka runtii waxaan u arkaa xal fiican oo maaragtay dadkan oga baxaan noloshan qaxootinimada waa tahay mudane waxaa jirta in ilaa iminka dadka isdawaangelila saddex kun oo qoys ay gaarayaan mashruucanna uu yahay tijaabo idinka dowladda kenyana aad qayb ka tihiin oo aad ilaa iyo iminka aad xuduudii dadka gudbisiinaysaan oo aad la tegaysaan deegaanaday ka imaadeen waa tahay mis oran laheyd in xilligan la gaaray dadka soomaalida waa xilligay noqon lahaayeen ayadoo ay jiraan dalka soomaaliya qulqulatooyin ay ka jiraan xaalad amni darre ay jirto maciishaduna ay tahay mid aad ugu adag dadka qaxootiga ah halkay joogaan halkay ku noqonayaan ay kasii daran tahay runtii maxamed horta sidaan u sheegnay ama u n sidii loo ogyahay arrintan dib u noqodka waa mid macnaha qasab aan ahayn oo asaga qofka naftiisa uu qiimeeyey inuu meesha ku noqon karo meelaha lagu celin karana ma sii badno waa sida hadda kismaayo baydhabo iyo luuq runtii soomaaliya marxalado badan bay soo martay laakiin maanta rajada u kaan waxaa inay nabad kusoo noqonayso waana ognahay dowladii dowladaha ka jiraan hadda jubbaland ama federaalka inay meel ka soo gaarsanaan laakiin hase ahaatee waxaan leenahay adduunweynaha dowladaha gaarka adduunweynaha doonalka kulligoodba inay dowladda ka jirta soomaaliya ay garab qabtaan si macnaha dowladnimadii ay usoo noqoto oo adeega bulshada dowladda usoo celiso iskuullada isbitaalada biyaha iyo noloshooda si ay ku heli lahaayeen laakiin aniga runtii markaan hal u fiira waxaan u arkaa arrin aada u wanaagsan afar iyo labaatan sana dadkan qaxooti ahaayeen oo ay ku jireen xabsi kor ka furan waxay hadda u heleen fursad ee waddankooda hooya ugu noqdaan ayagoo xor ah
kaasi wuxuu ahaa maxamed daahiye ducaale oo ka tirsan baarlamaanka kenya oo khadka telefoonka ugu warramay wariyaha v o eda gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shire haddaba qaxootigan waxaa intaanay tegin munaasabad sogotina loogu sameeyey xerada qaxootiga ee dhadhaab warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda gaarisa maxamed faarax shire tiradii ugu horeysay oo qaxooti soomaaliyeed ah ayaa dib si rasmiya ugu noqonayo maanta dalka soomaaliya kadib heshiis wada jir ay gaareen qaramada midoobey laanta u qaabilaysana qaxootiga u n h c r dowladda soomaaliya ee dowladda dalkani kenya oo horaantii sanadkanna saxiix ku wada duugtay magaalada nairobi in dadka qaxootiga ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dalkani kenya ay dibsi iskooda ugu noqon karaan gudaha dalka soomaaliya aad baan ugu faraxsannahay dhaqan xasan cali hay-adahan nabadaan eedaan ugu faraxsannahay dalkayna waan ku faraxsannahay in nala geeyo hadda basaskaan ku jirnaa oo nool dhadhaabaan joognaa maxay ahayd ilaa dhoobleen ku soconaa ilaa kismaayo eedaan ugu faraxsan inaan dalkayna tagno ciisha muse maxmed daahir allaha ayo inaan aan waddankaynan ku noqono aan faraxsanna xuseen baa lai dhahaa marka mahad weyn baannu celinayaa dowladda kenya unisar hay-adaha weyn tahay deegaanka mahad weyn baan idin celinayaa waa mahadsantihiin maanta waxaan ku faraxsanahay anoo xor eh akhtiyaar leh inaan waddankayga ku noqonayo waayo lixdan jir baan ahay waddankayga inta ka badan ma moogaan karin saansaan nabadeedna waa ka soo muuqataa maanta magayga cabdiqaadir aadan yunis waan fiicannahay si wanaagsan baa naloo qaabilay oo wanaagsan marka dib baan waddanka inaan ugu noqon rabnaa annaga iskaan ugu noqon haynaa cidna qasabta ma jirto dowladda kenya iyo unhcr intaba mahad baan u celinaynaa annagana haddii la naftan ugu samayseen wanaagsan oo sharaf leh in ilahi nugu ciyaan ku rajaynaynaa waddanka soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim xabiibo nuur maxamed aa lii dhahaa waddankeyda farxad ugu noqonaya farxadday aad bay u fiican tahay waddankeydan u socdaa waddankeyda hoo aan u socda bismillahi raxmaan raxiim magacayga nimco ibraahim allah waddankayda soomaaliya inaan lagu celiyo kismaayo dadkani ayaa si rasmiya waxaa u sagootiyey mudanaha laga soo doorto deegaanka dhadhaab doctor maxamed daahiye ducaale oo shaaca ka qaada in arrinkan uu yahay mid taariikhi ah dadka kenyaanka ee dalkan ku suganna ay soo dhoweynayaan in dadkii qaxootiga ahay labaatan sana in ka badan dalkan ku noola ay dib si nabad ugu noqdaan dalkoodii hooye soomaaliya maanta horta waa taariikh sababtay saddex iyo labaatan sana qaxootiga degganaa waxaa bilowday dib u celin oo weliba aan ahayn qasab oo qofka naftiisa asaga naftiisa u gartay inuu kaskiisa ku noqdo waxaan codsanahayaa hay-adaha samafalka ah iyo dowladaha jaarka ah inay kaalmeeyaan maamulka dowladeed oo ka jira soomaaliya hadduu yahay dowladda dhexe iyo hadduu yahay dowladda jubbaland sababta ay tahay waxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dadkan markay noqdaan waxay u baahan yahin adeeg caafimaad waxay u baahan yahin iskuul waxaa aragtaan dadkan hadda waa dad yaryar haween baa ku jiraan isbitaallaa loo baahan yahay iskuullaa loo baahan yahay nolol baa loo baahan yahay waxaan u malaya maanta waxaad ka baxaysaan gacanta u n waxaa la rabaa dowladdaas ka jirto jubbaland iyo dowladda federaalkaba inay macnaha aad ka heshaan adeegga bulshada qaramada midoobey ayaa waxay dadkan u diyaarisay mashruucay ugu tala gashay inay dib ugu noqdaan gudaha dalka soomaaliya iyadoo hay-adda u n h crna ay fududaynayso nidaamka dadkan ay uga tegayaan xeryaha qaxootiga dhadhaab tasiilaadna u samaynayaan axmed warsame waa madaxa qaramada midoobey u qaabilsanaa hay-adda qaramada midoobey u n h c r ee xeryaha qaxootiga dhadhaab sidoo kale waxa uu ka hadlay munaasabadda xarigga looga jarayay maanta dib u noqoshada dadka soomaaliyeed ay ugu noqonayaan gudaha dalka soomaaliya waxaad waddankiinna ka timaadeen idinkoo ka soo cararaya colaad iyo dagaallo dadka halkan jooga waxay idin siiyeen hooy iyo nabadgelyo maantana waxaad ku noqonaysaan guryihiinnii inkastoon ognahay soomaaliya weli gobollada soomaalidoo dhan inaysan nabadu ahayn haddana waxaad ku noqonaysaan meelo ka mida soomaaliya oo aad leedi aad idinku aaminsantihiin inay nabad tahay marka hore ilaahay waxaan idinka baryaynaa inaad nabad nabaddii halkan aad ku haysateen oo kale aad ku heshaan halkaas dowladda soomaaliya oo heshiiskan qayb ka ahayd ayaa sidoo kale qayb ka qaadanaysay iyadoo sidoo kalena u soo dirtay wakiilla ka socday maamulka jubba iyo weliba dowladda federaalka ee dalka soomaaliya magacayga waxaa la yidhaahdaa maryan cali cumar waxaan ahay wakiilka ee reberesenti garaynaya dowladda federaalka iyo dowladda maamul goboleedka jubbaland maanta halkaanaan nimid si aan dadka u sii raacno oo aan u tusno waddankoodii inay tegahayaan inaan annaguna gacmo furan ku soo dhoweynayno maxamed faarax shire v o a garesa